والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال أنه قال bal waxaan ku jirnaa axaadiistii xagga tamatuca bannaanidiisa ee tamatucna ictimaarkii bilaa xajka la cumraysanayey iyadoo sanadaasun haddana iyo safarkaa lagu xajayo waa kaasoo waa dee macnihii macruufka ahaa waadna taan nidhi wax ka waasacsan baana selafku u isticmaalayay oo ah qiraankiina tamatucii buu soo gelayaa bal jawaaskeeda iyo banaanideeda ayaa inoo socotay xalay markaa xadiiskii abudar baan ku joogsanay abudar alkhifaari in baana xalay kollay sanadka dhammaadka kuma sugnaan xalay waxba aanan dee kaba sheegin sababta casharkuna uu sii dhammaanayey walow anaabihii iyo waxyar sheegay oo ninkan cabdiraxmaan ibn abi shacsaa aabihii hore inuu soo maray sulaym ibn aswad imuxaaribi ama abu shacsaa isaga se kolley halkan un baa u horeysa bal weliba bayaan ibnu bishrinkan mooye cid kula hoosta dee waxaaba lagu tirin karaa nin majhuulo inuu yahay xaafid muxajarna wuxuu kaba cabiraa waa maqbuul ujeedadu waxaan axaadiidiisii looga taga oona kuma sugnaanin mutaabacana way jirtaayo dee xadiidkan keliya uu muslim ku leeyahay waa mutaabaco dee tu kaba cabiraa isagoo ramsiga muslim iyo nasaa-i siiyey ayuu yidhaha wuxuu leeyahay xadiid keliya oo mutaabaco ah xadiidkan baana u jeeda oo muslimna waa xadiidkan nasaa-ina waa xadiidkan kutubta kalena wax kaluu kagaba sugan yahay ma jirto bal waa taas ninka cabdiraxmaan ibn abi shacsan sanadkani kolley ninkaa qunaym taabicigaa mooye inta kale horeynu usoo wada marnay sulaymaan utaymina waa taabici shahiir oo caabid ahaa siqa ahayo in badan soo aragnay amaa qunaym ibnu qays oo kunyadiisa abulcambar la yidhaah almaazini albasri waa nin reer basraa waa nin waqtigii rasuulkaba soo gaadho mukhadaram ah waana nin siqa ah oo dee wuxuu noqonayaa un saxaabada dabaqadii ku xigtee ruwaadda ayuu noqonayaa oo waqtigoodii ama cahdigii rasuulkaabuu soo gaadhay laakiin dee rasuulka ilaahay lamuu kulmin cumar iyo ayuu wafdi ahaanba uguba yimi xataa boqolkii hijirada horteed ayuu dhinto saxaabada dee markaa anas iyagu ka hor dhintay sagaashankii hijirada laakiin kitaabkeenana xadiiskan oo keliya ku leeyahay isaguna qunaym ibnu qays wax kale ma laha waana nin hiqaa mukhadrama oo ninkaa weyna xadiiskan keliya ayaanu kitaabkeena ku leeyahay wuxuu yihi markaa qunaym saaltu sacd bn abi waqaasin sacd bn abi waqaas baan weydiiyey radia allahu canhu can lmutcati mutcadii hada wuxuu da waa tamatucii ma banaan yahay dee khilaafna waa qolooyin baa waqtigaa la diidayey oo nahiyayey baa jiray waataan cumar soo aragnay cusmaanna waan soo aragnay mucaawiya isaguna dee ka dambeeyey oo iyaga tabacu ahaa baa jiray markaa tamatucii baan weydiiyey wax banaanimaya mase ma banaana faqaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya sacd ibn abi waqaas axad اlcashara facanlaahaa mutcada waanu samaynay oo de waa rasuulka ilaahi maci salawaat ullaahi wasalaamu aleyh walxaal haadaakan ku ishaarayaana waa mucaawiye kollay sababta taa keentayna waqtigaas buu isagoo khudbaynayu u diiday dadkuu kabanayay in la tamatuco waana dee tii cusmaan oo kale aynu soo aragnay iyo cumarba oo bal cumar baa la arkaa inuu uguba horeeyey haddaba iyadoo ninkani wuxuu ishaarayaa mucaawiyu ishaarayaa oo sababtan hadalkan keentay iyo su-aasha keentayna waa nahyigaa uu mucaawiya mutcada ama tamatuca nahiyayey wahaadaakani yowma idin maalintaa maalinta aan samaynay ee rasuulka ilaahay maciisa aanu mutcada samaynay kaafirun islaamba ma ahayn kaafir buu ahaa oo buu leeyahay bilcurushi kaa'inun bilcurushi waxaanu ku sugnaa aqalada maka maka u joogay oo dee waa markaa aanay weli soo islaamin haddaba waktigaas ayaabanu samaynay wax diidayo ka daba yimino ma jirto wax nasakhayaa ma jirto yacni wuxuu u jeedaa buyuda buyuuta maka oo marwan riwaayadiisa maxaa yacni oo lafdigan curush weeye ayuu tafsiir u yahay oo waxay leeyihin curush oo dee jami imaka mufradkiisna waxa weeyaan noqonaya cariish oo kale sa qaliibba qulub loogu jamciyo waa aqaladii mako waxaa sida sharaxana uu abu cubayd kaba soo noqonayo aqalada maka curusha ma looba yidhi ee waxayd qoryo inta la taaga la hadhaynayay un bay aqaladoodu waktigaa ahayd ee dhagxaan inta badan iyo waxaa kamay dhisanahayn sanba cariish ayaa l ama curush laba odranayey bal taas bay ahayd warkood baa halkan in ka dhigay curush imaka halkan curush curush kuba wariyo mufradkiisu carshu noqonayo adu waa isla macno uun ee macnuhu waa taas lafdiga kafirna kolley barhkood baa lafdigan hode macno kaleu kuba yimaado ishaarayo yidhi macnaa kafir maaha gaalnimoba ee waa uu degenaa weeyaanoo n waxay soo naqliyaan oo ay sooba naqliyaan lafdi ah in lama odhanayo iktafara rajulu idaa lazima alkufuura meelaha qaryooyinka iyo marka uu laazimo oo macnaa isagoo ku dhegi maka oon sooba hijroon ayaanu inagu samaynay laakiin dee tan kale macnahan kale ayay culimmadu raajix yeelaan uu leeyahay intaanu sooba islaamin baa ficilkan aanu samaynay rasuulka ilaahi maciisaan samaynay wax diidayaa maba jiraan bal marka haddaan taan idhaahno xajatulwadaac mucaawiya muslim buu ahaa dee fatxu maka ayuu islaamay haddaan barhkood dee kaba horreysiin marka xajatulwadaac baana rasuulka ilaahay tamatuciisa ama mutcadii la sameeyey ay ahayd mutcadan intaanu soo islaamin way sameeyey muxuu noqonayaa halkan sheekhu wuxu ui raximah llahu tacaala isagoo qaadiciyaadyo uu kaba soo naqonaya mey m isagu dee meye isagu fasiraya ayaa wuxu uhi mutaada halkan waxaa looga jeedaa cumradii sanadii toddobaad dhacday waa cumrat lqada ama cumrat lqadiya dulqacday ahayd dee cumradii tamatucuna waa cumrada la cumraysto bilaa xajka iyadoo sanadaa la xajayo haddaba cumradaa dee dulqacda wakti aanay carabiga cumraysan jirinna way ahayde taas baa imaka halkan looga jeedaa sheeku intaa muu dhaafin ee wuxuu raaciyey uun cumrooyinkii kale rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh cumraystay mucaawiya kaafirna ma ahayn makana mid degan ma ahayn oo cumratuljicraanana sanadii sideedaad walow reer maka marka ahaa muslim buu ahaa cumradii xajka la socotayna dee waaba isagu madiinuu kaba soo raacay oo taas bay ahayd ee cumradu marka ishkaal baa imanaya cumro keliyay ahayd dee cumrada imaka tabatuca ama mutcadna waxay tahay marka bili xajka la cumraysan iyadoo miiqaadkii lagu noqon dib maka looga xajo sanadaa la xajo xajka la raaciyo mama jirin waa cumro mufrada ama mujarad can ilxaj maxaa mutca loo odhanaya ama dee mutcada jawaaskeedii xaggay taasi kaba tilmaamaysaa sheekhu raximah llahu tacaala ma sharaxnan ayo waxba intaas iyo dee kolle qaadiciyadu kaba soo noqonaya muu dhaafin lakiin taqyudiin ibnu taymiya ama sheikhulislaam ibnu taymiya kolley waa fataawihiisa majalka liyo xelaatanaad ayaa wuxuu dhaha sacad cumrat lqadiya si nawiba ku fasiray taasu u jeeda mucaawiyana markaa muu islaamin ama xajat lwadaac dee muslim buu ahaa cumrat ljicraana muslim bu aha waa cibaarada ibnu taymiya laakiin muxuu yihi waa halkan waxa dee yar ishkaalkan naga furfuraya sacad wuxuu ku magacaabay alictimaar fi ashhur اlxaji mutca cumrada la cumraystay ashhurulxaj xataa xajba yaanu raacin be ayuu mutco ka dhigay maxaa taa keenay buu leeyahay nimankii reer shaam barhkood ayaa guud ahaanba kol hadday bilaa xajku soo galaan in la cumraysto xataa ruuxu yaanu xajinba ee cumro la cumraysto waktigaa bilaa xajka la cumraysto ayay diidi jireen markaasay asxaabtii deeta waxay noqotay inay sunnihii meesha jiriya mashruuciyadaa wariyaan iyagoo qolooyinkaa nahiyaya bal matalan ku rajeeya qaarinkuna agtooda mutamatic buu yahay oo qowlkan ilaahay faman tamataca bilcumrati ila lxaji mutamatic iyo qaarin ba uu shamlinaya waa cibaaradiisii bal markaa maxay tahay walow cumro keliya ay ahayd dee waaba taasoo barhkood baa reer shaam diidayeyba in la cumraysto si ay caadadiiba la hore carbeed ahayd in bilaa xajkaba la cumraysto markaasuu mutco kaba cabiray ee waana nahyiguna taasuu uba yimi ee laakiin dee umuuro kaba sii sariixsan oo ah tamatuciyo jawaaskeed horena waan usoo aragnay waana inoo dambeeyaan يعني بيوت مكة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية eeg bal sulaymaan utaymi kolley xadiidka sanadkiisa iyo intii ka dambeysay way is jiraan oo waa imika sanadkan dambena way noogu sugayihin ee markii hore eeg sulaymaan utaymi xadiidka waxaa ka wariyey murwan ibnu mucaawiyat alfazari maantana yaxya ibnu saciid alqabaan ayaa warinayo sulaymaan utaymi kaba wariyey labadoodaba riwaayadaysi waqaaladani waa yaxya wuxuu yihi eeg yaxya wuxuu yihi fii riwaayati riwaayadiisa uu ku yihi yacni mucaawiyata markii horena yacni buyuuta maka inoo horeysay macnaa waxa weeyaan marwan ibnu mucaawiyat alfazarina isagu yacni waa isticmaalaye laakiin muxuu fasirayey alcurush buu fasirayo markaasuu yihi yacni buyuuta makata ayuu ujeedaa curushtii yaxya ibnu saciid alqadaanna yacni buu la yimi tafsiir ahaan uu laba yimi laakiin muxuu fasirayaa curush isagu ma fasirayo ee ishaaradana wahaada wahaadaad ayaa loo jeedayn marka horeba magacii nooguma sugnayn wahaadaadad ayuu fasiraya uu leeyahay ishaaradan wuxuu ula jeeday saacad mucaawiya ula jeedo dee markaa nahyiga oo isagoo khudbaynaya uu nahiyey uu jiray su-aashana keenay markaa ikhtilaaf meeshii ma jiro midna yacni de waa alcurush buu fasiraya midna haada ismu ishaarihii buu ku fasirayaa labadoodna xadiidka dee nin keliyay ka wada wariyeenoo waa sulaymaan utaymi bal saasay yihiin oy ku kala duwan yihiin ee imaka ma dee adigu markaa midba waxbuu fasiray midna ishaaradii buu fasiray midna alcurush ama curush markaas wixii looga jeeday ayuu fasiray وxadثnي cمر الناqd qال xadثna أbو أحمد الزubayriي qال xadثna سفyاn wa thawri xa وxadثnي محamed بن أbي khلف horaynu usoo aragnay lakiin محamed بن أحmed بن أbي khلف ina ilah baan soo ogaanay qال xadثna روح بن عubaadةa qال xadثna شhuعbaة جaميعا xaalayin جaميicanna waa kee waa سفyاn thawri iyo شhuعbaة بن الحajاaج ayaa can سulaymaana markii horena yaحya iبnu سacيid الqaبطan iyo marwan ibnu mucaawiyaan soo haynay waa laba kale oo sulaymaan kaba warinaya can sulaymaan ataymiyi bihada isnaadi isnaadkiisii oo can gunaym can sacd mila xadiiثima waa damiirkuna waa marwan iyo yaحya الqaبطan xadiiskoodii mid laba mida ayay labadana wariyeen lakiin wa fي xadiiثi sufyaan waxaa ku sugnaa gaar ahaan ka shucbo kumay sugnayne almutcatu fi lxaj macnaha waa wixii weydiinayo mutcada xajka ayuhi kaba waran nahyigaasna waa jiray dee way banaantay weeye وxadثnي زhayr بن xرb qال xadثna ismاعيل بن إbrاhيm qال xadثna الjurayriي عan abi العلاء عan mطرف qال أنh qاal sanadku waa dad aynu soo wada aragnay laakiin dee markaanu dadku aad u badnayn riwaayadoodu ruuxa kunyana uu kuba yimaado kolley waxa laga yaabaa hore inaan u soo saarin aljurayri isaga wuu inoogu soo noqnoqday oo saciid ibnu iyaas baa la yidhaha waa nin sikaaru taabiciin ah waana nin dadkii markii dambe sanadihii ugu dambeeyey cumrigiisa ikhtilaad kuba yimi ah bal maalan laakiin dee waa raggan ay kaba wariyaan inta badan waa dadkii xadiidkoodisa warinayey abulcalaa iyo muطarif ibnu shakiir labadoodna abulcalaa waa ibn cabdillaahi ibn shakiir mudarifna waa ina cabdillahi ibn shakiir waa laba ninoo walaalaah horeynu dahaaro uu soo maray waa laba ninoo taabiciintii kaba mida bal rooroona taabiciintii waaweyneyd aabahood cabdillahi ibnu shakiirna waa saxaabi bal markaa waa markaas waxa weeyaan abulcalaa can mudarif iyagoo si isu xigana waan soo marray waa laba ninoo walaalaan leenahay waa laba ninoo iqa ah in horeynu usoo aragnay waana ilma cabdillahi ibn shakiir mudarifkaas baa muxuu yihi qaala qaala lii cimraan bnu xusayni saxaabigaa jaliilka cimraan ibnu xuseyn baa wuxuu igu yidhi inii waana waqtiyadu wafaadi doono inii anigu la uxadiثuka waxaan kuugu waramayaa bilxadiiثi xadiiث baan kuu sheegaya xadiiث alyoma maanta waa waqtigaa maalinta ay joogeen maanta waxaan kuu sheegayaa xadiiث baan kuu sheegayaa kaasoo yanfacuka allahu bihi ilaahay kugu anfacayo bacda alyowmi maanta dabadeed maanta wixii ka dambeeyeyna ilaahbaa ku anficiyo de adiga haddaad ku camal fasho dadkiina sii barkood usii sheegta xadiidkaas ee ilaah baa kugu anfici doona waana kan xadiidkii oo wuxuu yihi waclam waxaad ogaataa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay qad acmara inuu cumraysiiyey طaa'ifatan koox min ahlihi ehelkiisa ka mida fi lcashri cashru dilxija oo tobankii dilxija inuu cumraysiiyey dad ehelkiisii kaba mid ahaa oo waa dee tamatucii waa mutcadii kolle xajatulwadaacna hadday tahayna ee waa dadka badankoodiba siday yeeleenoo markii hore cid xaj soo xidhat iyo cumro iyo xaj iyo cumroba hay isugu jireene markii maka la soo gaadhay waa kay weliba dawaabki iyo sacyigii la yimaadeen rasuulku amray inay taxallulaan marka maxay noqotay xajkoodiiba cumruu isu bedelay cumraduna amarkii iyo ilzaamkii bay ahayd ehelkiisa xataa aswaajtiisu waatay ahaayeen ay faadimo inantiisa ay dhahayd waa siyo markaa waktigaas walow exraamku ka horreeyey waktigaa laakiin markii la fasakhay cumro arrintu u bedelantay waxay ahayd tobankii dulxijo ama maalintay afarta ahayd ay soo galeen maka ayay ahayd taasaa dhacday buu leeyahay falam tanzil may soo degin aayatun aayad tansakhu dalik intaa dabadeed aayad qur'aan oo nasakhaysa in la cumraysto waktigaa xajka horti oo ruuxu mutamatic noqdo aayad qur'aan oo nasakhaysaa may soo degin walam yanha muu nahyiina rasuulka ilaahay canhu waa tamatuca rasuulka ilaahayna dadka isagoo aba kaa faray ilzaamiyey laakiin muu nahyin xataa madaa liwaji ilah wejigiisii u socda ujeeddadu ilaa u dhintayna rasuulka ilahay muu nahiye ujeeddadu qur'aan nasakhayna ma jirin sunno nasakhaysaana may jirin waana shaygaa mashruuca ahaa irta'a taasaa dhacdo saasay arrintu ahayd ku dhammaatay dee kol hadduu rasuulka ilaahay wafaadayna nasta imanaya mid qur'aan ha noqoto ama mid sunno ha noqotee ma jirto waa camalkaas ama waxaasi xukunkaasi xukunka muxkamkee haabitkubuu noqon haddaba maxaa dhacday buu idhi irta'aa waa arkayoo anaa waa ku qowlay kullu ra'yi kullu shaksin shasi kullu mri'in shaksi kastaaba bacdu intaa dabadeed iy inuu arko ama ra'yi ay u noqoto ama uu yidhaaho ayuu markii dambe iskaba yidhi xadiidku duruq badan buu yeelan doonaa bal baabku dee waxa weeyaan imika wixii inooga hadhan waa xadiidkaa keliya alfaaduhuna way inoo sii yar furfurmi doonaan ee laftigan irta'a waa ifticaal horta dee waa ifticaalo wasankeed waxaana dee asalku yahay waa alra'yi ra'yiguna waa wixii ruuxu uu arkaya ama ra'yigiisaayo macnuu markaa waxa weeye uun irta'a qaala kullu shaksi bira'yi iyadoo wax la nasakhay aanu jirin xukunku kaa saabitkaa u yahay ayaa intaa dabadeed iyo rasuulka ilaahay dabadeed shaksi kasta hadhow shaksi gaaruu sii xadidi doonaa oo dee ruux baa ijtihaadkiisii ku diiday buu leeyahay ku nahiye laakiin waa wax sugan wax nasakhayaa ma jirto markaa tani waa ra'yi shaksi un buu leeya waxaa la raacayaa sunnihie shaksi kastaaba wuxuu markaa uu arkay u muuqday macnaa uu yidhi ku qowlay wixii dee ay la noqotay ee uu arkay xadiidku uu inoo soconaya waxadaثanaa isxaaq ibnu ibraahim wa moxamed ibnu xaakimin kilaahuma can wakiicin labadoodaba wakiic bay ka wariyeen qaala xadaثanaa sufyaan sufyaan thawri weeye can ijurayriyo markii halkii ismaaciil ibnu ibraahim sufyaan baa soo galay عن الجuرayري في hda الإسناaد وqال بن حاtم بhda الإسناaد wya juرayرiy wixii ka dambeeyey وqال بن حاtم محمد بن حاtم isagu wuxuu yihi في riواayati اrtأى rajul halkaa كل mri'in ahayd اrtأى na wuxuu arkay wuxuu yihi ku qowlay rajul nin bira'yi ra'yigiisii ma شhaء wixii uu doono nin un baa ra'yigiisii yihi dee yaa diiday oo dadkii kaba nahiyey ee wixiina nusuustiina lama naskhin oo waa shayga marka ayuu u jeedaa yacni cumaro hawata aynu soo marnay cumar iyo abu muusa alashcari arrintii dee waa kii aynu soo marnay qisasaasa cusmanna uu ka dambeeyo cumar ba arrinta bilaabay mucaawiyana waa tan xadiidka saacad aan ku soo aragno ujeedadu dee habay yidhaaheen culimmadu arrintaa cumar iyo cusmaan iyo may ahayn iyagoo asal ahaan leh waxaani maba banaana may lahayne waatay dooranayeen oo ifraad aha iyo in xajki iyo cumradii la kala saaro taas bay ahayd oo saasaa mudan bay lahaayeen laakiin dee way nahiyayeen waata aynu soo marnayna cusmaan nahyigiisii cumarna waa kan aynu soo marnay dee arrinkiisii iyo wixii uu xujaystay iyo jawaabtii ugu jawaabay abu muuse oo isaguna laakiin tii buu diiday ulxenaxi rasuulka ilaahay waqtigiisii aakhira cumri baa lagu camal falay qur'aankiina faman tamataca bilcumrati ila alxaji buu ku yimi wax nasakhayaa may iman xadiid isaguna naasikhi rasuulka ilaah xaggi kamid de markaa cidi markaa ijtihaad iyo ra'yi kuma nasakhi karto kuma bedeli karto waa shay jaa-isa oo banaan hadday tamatucii tahay iyo hadday qiraankii tahay bal dee wixii dhacayna taasi waa masalo xaggii fasliga hadday tahay ruuxi aan hadi wadin xajkii cumro loo bedeloo kale waataan leena iyadna ijmac ma jiro intooda badani suurada sida xadiidkii abidaraynu soo maray khaasa kaba dhigeen irtaa kul markaasuu irtaa rajulu bira'yi maa shaa yacni cumar ayuu ujeeda oo macnaha waxa weeye ujeedadu atabatucu bilcumra jaa-is saasuu leeyahy qaraan waa jaa-is taas wax bedelayaa ma jiraan ee ijtihaadkii shaksiguna walow dee isagii ijtihaadkiisii dee waxa weeyaan ajrigii ijtihaadka yeelanayo haddii naski khilaafo naskii baa la raacayaye lama raacayo kol haddii rasuulka ilaahay dee ficilkiisi iyo qowlkiisi ay jiraan laa qawla liaxadin dee maca rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam bal ibna cumar kolley umuurahani way noo socon doonaan ibna cabaas baa dambeeyo kolley waxyaalaha dambeeyo ibna cumar oo kaleo kol ee isagoo le waa jaa-is layihi aabbaha sidaa ma qabin oo saas isulaa ka waran aabbahay haddaan saa qabin ma rasuulka ilaahay baa ku xaqlay in la raaco mise aabbahay baa ku xaqlay in la raaco waa ibna cumar baa taas oo kale ma waxa weeye ma rasuulka ilaahay baa ku xaqlay in la raaco mise aabba de rasuulka ilaahay baa ku xaqla weeye marka arrinku waa jaa-is weeye wax maanico waana dhammaanba way wada banaan yihin bal taas wey وxadثnي عbayd للh بن معاad qال xadثna abي qال xadثna شhuعبة عan حmayd بن هiلال عan مdرف waa abuالclا baa halkan imika kaba baxay mdرف حmayd بن هiلال baa kaba warinaysa in hore usoo araragnay qaala wuxuu ihi mdرف qaala lii cمrاan بن xusayni cمrاan بن xusein baa wuxuu igu yihi uxadiثuka waxaan kugu waramaya waanu u yeedhay isagoo xanuunsanaya oo xanuunkii uu ku wafaadi doono xadiiثan xadiiث baan kuu sheegaya casa llahu ilaahay waxaa lagaa yaabaa oon rajaynaya dee ilaahay an yanfacaka bi inuu kuguba anfaco oo dee camalfalaad ku camalfashiya dadkood usii sheegtaba dee waa kaana ilaahay kuba anfacay ilaa maantaana aqriayne aan markaas ina soo gaadhayba wuxuu yihi ina rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay jamaca bayna xajati wa cumra xaj iyo cumro dhexdood buu isu geeyey qiraan buu ahaa waana sax oo waataa aynu soo aragnay qiraan inuu ahaa xaj iyo cumro ayuu israaciyey waana nooc tamatuci kaba mid ah kees kalena xaj iyo cumro marka la eego saxaabadiisii way jamciyeen oo tay ku jamciyeen waa maxay kol hadday safar keliya iyo bil keliya la wada yimaadeen iyadiina xaj iyo cumro safar keliya lagu wada jamciye waqti keliya haba taxaluulan in yare taasi way jirto tamatuci kalena laftigu waase uu noqonayaaba laakiin rasuulka ilaahay qiraan buu ahaa xajii cumru isu geeyey uma lam yanha canhu dadka umuu diidin oo markaas dabadeed mu odhan sia ha ku xajine ifraadun ku xaja xataa maata ilaa uu dhintay muu ka nahyin walam yanzil ma soo degin oo fiihi waa fii mancihi weeye mancintaas la iskaba nahiyo qur'aanu ama meye muu soo degin isaga waa arrinkaas jamcinta qur'aanu qur'aan kuma soo degin yuxarimu qur'aan xarimaya oo nasakhayaana kuma soo degin taas buu yihi marka dee ciddii kale ijtihaadkiisa ku khilaaftay iyagu waxa weeye macduur hadduu ku yahay ijtihaadkiisii isagu inagu macduurin uma noqonayna waa shay jaa-iza wax manceeya ma jiraan taas buu mudarif ku yihi arrin kalena uu sheego wuxu uhi waqad kaana waana waqti wafaadi doono waqad kaana wuxuu ahaa shan yusallamu calaya waa laysalaami jiray xatagtawaytu ilaa niskubay faturibtu waa layga tego salaamtii baa iga goday uma taragtu lkaya waxaana nafaraa ka qaaday kayigi iyo iskubitaankii facaada salaamtii waa isoo noqotay waana arrinta riwaayad dambe inoogu iman doonta uu yihi arrinta haddaan sii noolaayo dadka hau sheegin waa tan waa dee waxbaab karaamo weeye waxa weeyaan taas oo muxuu tan leeyahay arrin kaluu imika halkanoon u xanuunsanayo saxaabigani bawaasir buu lahaa bal adigu alamkeed iyo dhibkeeduna waa u adkeysanayey malaa'ig baa salaami jirtay oo salaam buu maqlaye la salaamayo waa karaamo ee rasuulka ilaahayna karaamaadkaas ummaddiisu inay isaga raacitaankiisi iyo itibaaciisii bay manziladaa ku muteeday isagana mucjiza u yahay oo karaamaadkaa ummadda kaba muuqday rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mucjizay u yihiin dalaa-ilkii nubowadiisay noqonayaan oo bal dee aimadu markay kutubta dalaa-isha sheegayaan rasuulkii ilaahay waxyaale dee isaga toos mucjizaadkiisii lagu tiriyo iyo irhaasaadkii nubuwada iyo ay ku soo arooriyaan way jiraan waxay soo arooriyeenoo umuuro dhacay oo ummadda kaba dhacay leeyihin waa dalaa-ishii nubuwado ibnu kasiir ba albidaaya wanihaaya ama albidaaya qeybtaas ah markuu siirada dhammeeyo rasuulka ilaah ilaah wafaadkiisii ee wuxuu intii aanu bilaabin taariikhda caamka ah xawaadisee sanadii koob iyo tobneed aanu ka bilaabin wuxuu soo arooriyaa umuuro aada u fawaa-id badan kitaabkiisa oo kamida shamaaishii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh axaadiistii shamaa'ish oo dhan iyo umuuraheedii waa ku soo arooriya ama dee in badanoo kaba mida wuxuu soo arooriyaa bal matalan dalaa-ishii nubuwada dee markan uu kaba hadlayo iska daa wixii siirada jaanib ahaan kaba tacalluqsanayo dalaaisha dalaaishaas wuxuu soo gelinaya xataa dad ka dambeeyey rasuulka ilaahay laba boqol oo sunood kaba dambeeyey umuuro dhacay ayuu bal matalan kusoo daraayo de markaa dalaaishii nubuwadna lagaba dhigaya sababtuna waxa karaamaadkii baa mucjise rasuulka ilaahay u noqonaya marka arrinta maxaa dhacday uu isgubay gubitaankiina kitaabulimaan waan soo maray nahyi baan kuba soo maray oo qolooyinkii dee aan markaa tawakulkii inuu yar ka hor imanayo ummadaydana akayi baan ka nahayayaaba baalkii xadiidkii kale shifuuna uba ahaa ee laakiin waxaynu soo maray ah kuwa jannada xisaab la-aan gelaya inay yihiin kuwa aladiina laa yastarquuna walaa yaktawuuna walaa yastadayiruuna calىa rabbihim yatawakaluun bal markaasuu kayigii markuu laba yimi ayaa waxaa ka joogsaday salaamtii malaa'igtu ay salaamaysay haddana uu iska daayayoo salaamtii baa usoo noqotay markuu iskaba daayey ee kayiguna haddii ay xaaja la-aan ay tahay ama cudurka hortegii ay tahay ruuxan sii gub ama waxaan sii gub hadhow cudurka soo socda ha daafico kaasi wax banaan ma noqonayo haddii laakiin arrintu dee xaaja ay timaado baahi ay timaado loo arkay maanta inuu manfaco leeyahay darar ma haba lahaadee waa suuradan dee rasuulka ilaahay kuba tiriyey inuu ashifaau fi alaaatin oo dee wakayun binaar taasba oo markaa waa laga budanyaho xaggaasu mooyaane dee shay jaa-izay noqonaysaaye bal wuxuu banaanaana waa la yimiye laakiin maqaamkii saree tawakulkii baa taasoo markuu iska daayay ayay haddaa salaamta usoo noqotay intan waa siday macnuhu tahay welina hadal waa inoo dambeeyaan uma taraktuka iyo facaada xdثna محمد بن مصنى وبن بشار قال حdثna محمد بن جعفر قال حdثna شعبة عن حمaيد بن هلال قال سمعت مضرفا قال مضرف baan مقلay isagoo yihi قال لي عمران بن حuسين بمثل حdيث معاaلم waa kن iمkan kaba soo baxnay lفdigii dib u nagu laaban وحdثna محمد بن مصنى وبن بشار قال بن مصنى حdثna محمد بن جعفر عن شعبة عن قتاaدة عن مضرف adgu aبالعلا aبوالعلاء iyo حمaيد بن هiلاaل iyo qتاadة iyo qolooyin kala duwan baa xadيiثka مضرف kaba wariyey qاaل وuxuu uhi مضرف بعثa إلya عمران بن حuسين عمران بن حuسين ba wuxuu isoo diray cid buu isoo diray في مرضihi الadي توفiya فيه waa xanuunkiisii uu waafaadi doono kuba dhiban doono anu kaba kicin فqاaل وuxuu uhi iني anugu كuنtu waxaan ahaa oon ahayba weyan dee imaka waa tuu doonaye muxadisaka midku ugu warramaya biaxaadiidi axaadiis baan kuu sheegaya kolley xadiidka uu sheegayna waa kan tamatucaun nawowi baa raximah llahu tacaala yihi qowlkiisana uu axaadiis yihi daahirku saddex xadiis iyo wax ka badan dee waa jamci inuu u sheegaya aba daahirku ahaa laakiin xadiis keliyuu sheegay oo aljamcu bayna alxaja waalcumra markaa waxaa iyo dee salaamtan uu sheegay iyadu dee waa arrin kale oo xadiis maaha iyadu waa wax isaga kuba tacalluqsan waxay noqonaysaa marka axaadiistii kale uuba sheegay inaanu halkan saxaabigu ama taabicigu aanu inoo soo naqlin lacala allaha an yanfacaka biha waxaa laga yaabaaba ilahay inuu kugu anfaca badi fain cishta haddaad noolaato fain cishtu haddaad noolaado ujeedadu aanan imaka dhiman faktum cani iga qari waayo de waa dadka kolley isagu wuxuu arkaya arrinkan karaamadii walow karaamada weyn ee qiimaha badan ay tahay haddana muuqasho iyo sheeg sheegii iyo iyo nooc inay tahay uun bal waxa weeyaan ma rucaamaatu nafsi iyo idhaarkeeda iyo muuqashadeeda jeclaynta la jeclaadaa taas oo kale dee waa nasay kuba tirin jireen raggoodii taqwada badan lahaa karaamaadkaas way qarin jireenba waa taas bal dee iyaga ama sheeko ay ka sheekeeyaan iyo taasiyo intay qarin karayaan oo ka sheekaynteeda iyo muujinteeda oo kale waa nooc bal masalan ah in kolley yar nafta hawadeed iyo shahwadeed oo inay taasi dheehayso ama naftii oo ruuxa u muuqatay oo waxyaaliya kufaan oo kale inay sooba gelayaan taas bay u arkayeen oo san bay u qarinayeene haddaba faktum cani iga qari oo ha sheegin wain mudtu haddaan dhinto midtu haddii la yidhaahana dhib ma laha oo dee ficilku labadaba maata iyo muutu waa kaasoo mudtu hadday noqon maata iyo maatu haddii la yidhaha sida khaafa yakhaafuna ee khiftu iyo hibtu ayuu la mid noqonoo midtubaa la odhan bal barkood waa soo naqliya luqa inay jirto maata yamitu sabaca yamiico labadooda maata yamatu iyo maata yamitu labaduba waxay noqonayaan midtubay noqonayaan iyada taas markay noqoto dee damiirkani uu laba xidhiidho ficil maadina uu yahay markay maanta yamutu unbaa mutum noqonaysa qur'aankana waa la aqriyey meelahan mitum iyo mutum labadaba qur'aanka waa laba qiraa'o sabciyaa weeye laakiin saddexda luqaba way soo mariyaan oo nin adiibo malaa reer shanqiid ah ayaa bayd isugu geeyey waa reer shanqiid nimankaa shanaaqidada bayd buu isugu geeyey oo man manacat minhu zawjatuhu lmabiit maata yamuutu wayamaatu wayamiitamo kama cabiray man manacat minhu zawjatuhu lmabiit maata yamuutu wayamaatu wayamiit taas baydka idinka macnaysan waymutu faxadid baan shita waran haddii aada dhinto adugu haddaad doonto markaa iska sheegteen waa maxay ti arrinkii inahu qad sullima calaya waa la isalaamay waa la isalaami jiray malaaig baa la salaamaysay waclam waxaad ogaataa dee waana arrintiina waa kaa riwaayadii hore ayna jaanibka inooga taamsan waclam waxaad ogaataa ana nabiy اllahi salى اllahu alayه wasalam qad jamaca bayna xaji wa cumra xaj iyo cumro inuu isu geeyeyba uma lam yanzil fiiha kitaab ullahi kitaabka ilaahay mancinteeda kuma soo degin walam yanha canha nabiy llahi jamcintaasna muu nahyin oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh markaa qaala rajulu nin un baa yihi fiiha waa xaggan jamcintaas ama mutcada oo kale bira'yihi isaga ra'yigiisa maashaa nin un baa ra'yigiisa wixii uu doona ku yidhi oo yidhi dadkii iska daaya ama uba diiday ee laakiin arrinku waa arrinkaa saabitkae mashruucee bannaan buu leeyahay وxadثna isحاq بن ibrahيm qال xadثna عيسى بن yuنuس qال xadثna سacيid بن abي caruubata عan qataadةa عan mdرف بn cabdاللahi بn shakيr dhowr goor baynu mdرف soo aragnay imankaa magaciisiiba uu taam noqday waana صxaabi abihi mdرف بn cabdاللahi بn shakيr عan cmrاn بn الxuseyn رadي الlahu عanهu qaal اعlم waxaad ogaataa ana rasuul الlahi صلى الlahu عalيه waسلم jamca bayna xaji وcmraة ثuma lam ynزil fiiha kitaab manaa kitaab xarimaya ma soo degin walam yanhana canhuma labadaa jamcintooda noomuu diidin oo nagama nahyin rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam marka qaala fiiha rajulu bira'yihi ma shaaa rajulkuna waa cumar baa nidhi waxadaثna moxamed ibn musana qaala xadaثanii cabdالsamadi qaala xadaثana hamaamu qaala xadaثana qataadaة can mudarifin can cimraan bni xusayni radia allahu canhu qaala tamatacnaa waanu tamatucnay tamatucna waa qiraan iyo tamatucba wax shamlinayo iyagu mutamaticiin ba wixii aan hadi wadan ahayn rasuulka ilaah iyo wixii hadi wadina qaarin bay ahayn labaduma magacani uu shamlinayaan jamcintina labada way ku wada sugan tahay tamatacnaa maca rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam walam yanzil fiihi qur'aanu macnaa waa fii mancihi mancin tamatuca la manciyo qur'aan kuma soo degin qaala rajul bira'yi maasha dee ninkaan ra'yigiis kol haddii sunni uu haabita ay tao qur'aankii aanu xaribin bal qur'aankii faman tamataca bilxaj bilcumrati ila alxaji ay kuma sugan tahay ee ra'yigi wuxuu noqonayaa imaka ijtihaad aan dee la ijtihaada maca nas nas baa jira uno ijtihaadkaasi mid dee waxa weeyaan imaka halkan xukuma yeelanayo ictibaarin waxadaثanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaثana cubaydاllahi bn cabdilmajid qaala kolley waa imankaa laga yaabaa inuu nooguma horeeyo laakiin hore dee may axaadiid buu leeyahy dhowra isagu qaala xadaثna ismaaciil ibnu muslim isaga hore inuu soo maray alcabdi nasaa-i baa xadiidkan markuu warinayo labadanoo kale iyo kan buu yidhaha wuxuu yidhaha sadde waxaa ismaaciil ibnu muslim la yidhaha saddexoo markaasuu isaga iyo laba kalena sheegaa isagoo welibana dee mid kasta darajadiisiyo xagga marka la eega sharxi iyo tacdiil raacinayo waa matega kitaabkiisa قال حدثني محمد بن واaسع عن مضرف بن عبداللahi بن الشhakير عن عمران بن حuseين رضي الله عنه محمد بن حuseين mواasعna kolley caawa inoogu horeysa caawna way inoogu dambaysaa waayo wax kale kitaabka kuma laha waana imaam marka la eego xagga taqwada ta'lha iyo cibaadada iyo waraca iyo khashyada ayuu dee nin maqaam aad u sareysa kaba gaadhay ahaa waana nin ثiqaa taabiciinta raggii ugu dambeeyey weeye oo moxamed ibn waasع abubakr اlأzdi albصri xadiidkan oo dee mutaabicu ku leeya lakiin waa nin saqo dee axaadiis yaroo kale cibaado iyo taqashuf iyo zuhd jaanibkaasuu uga badnaa isagoo weliba xaaladaa ku jiro haddana dadkii jihaadka iyo u bixi jiray dee tadawucaas iyo ghazawaadkii uu ahaa adugu waa nin maqaam aad u sareysa xaggaa jaanibkaa ku lahaa aymadii waqtigiisa iyaguna iyo cilmigaba lahaa sidaa sulaymaan utaymi iyo oo nin ay aad u mudnaysiin jireen ama ay dee u fadili jireen ay barhkood odhan jireenba ruux aan leeyahay camalkaysidaas oo kale aan ku tamaniyayo inaan ilaahay kulaba kulmo amaan jeclaysan laha isagaa jira yaa odhan jireen bal umuuraha inoo soo naqliyan waxaa kaba mida mala waktigiiyo qutaybatu bnu muslim ee uu bilaadaas uu ka dagaalamayey de waxa weeyaan khuraasaan iyo ma waraa nahr iyo malamaqtiyadii kabul dagaalkeedii kale waa qarnigii koowaadun akhiradiisii ayay ahaydba waktigaas oo nimankii atraabta ah ay dhulkaa deganaayo aad iyo aad u badan ee muslimiinta ee halkaas oo ah filaya kabul iyo meelahaas bay ahayd ay kulmeen oo dad aad u fara badan iyo waxa ka hor yimi malaha uu isagiiba de ninka qaa'idkae muslimkaa ilaa shiina gaadhay dhulkaasa qabtay qutaybatu bnu muslim waktigii reer bani umaya waktigii waliid iyo ayaa markii laysu soo saftay waxaan ka hor yimino uu dee bal matalan u lahaa wax cabsi leh oo fara badni ayaa muxuu yihi ayna moxamed ibnu waasic moxamed ibnu waasic meyo xagguu joogaayo taa la yidhi waa kaa maymanada ama maysarada warankiisii ku tiirsanee farta sare taagaya markaasuu yihi fartaasaa boqol kun oo seefood kama jeclahay boqol kun oo seefood ujeedada waa ninkaa cibaadadiisida waa dalkaa jihaadayey ilaahayna waa baryayaa ducadiisaas buu leeyahayba ayaaba aniga boqol kun oo shaab oo mid kasta seeftiisa wato iyo taasa igala weyn bu hadal saasa ayuana markaa dee laysu saftee nimanka atraagta ahaa ay iskaba hor yimaadeen adigu waa nin saasa weeye kolley boqol iyo saddex iyo labaatankii hijrada isaga malik ibnu dinaar iyo thaabit lbunaan iyo nimanka cubaada ahaa ayaa malaa isku sanada dhinteen isku sanadeen wuxuu yihi can imaad ibn xusein radi allahu canhu bi hada alxadiisi qaala wuxu uhi tamataca nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam watamatacna maca rasuulka ilaahay uu tamatucay anaguna waanu la tamatucnay waa shaygaa jaa-iskaa xadaثna xamid ibn cmar اlbakrawiy ومحamed ibn abibakrin الmqadamiy qala xadaثna bشhr bn اmfadl albakrawi horey nuu soo maray lakiin sheeka raximah اllahu taعalى halkan wuxuu inoo faa'iideynayaa dee horena waynuu soo maree albakrawiyudan awow isaga awowgii awowgii ayaa nisbadiisii ay tahay oo waa xamid ibn cmar ibn xafs ibn cmar ibn cubaydالlah ibn abi bakrata صaxaabigii abi bakra aلthaqafi ayuu abtirsiinta ku galaa awowgii buu awow u noqonaya nisbadna waa taas albakrawi waa nisba ilaa abi bakra oo bakra dee waa garantii daif kagaba soo dhaadhacay taas bay tahay lakiin horeyna usoo maray muxuu yihi bshri bn mfadl araqashi xadaثna cimran bn mslimi can abi rajaa-in qaala qaala cimran bnu xusaynin maanta mudarif meeshii uu ka baxay aburaja ilcudaaridi oo kitaabka isna bilowyadiisi aynu kuma soo marnay ayaa meesha yimi oo taalici weyna isna cimraan ibnu milxam baa la yidhaahaa arrin yaroo ladiifina sanadkan way ku sugantao sanadka waxaa ku kulmay kan aan hayno raawida magaciisii iyo sheekiisa magacii iyo sheeka sheekiisa magacii ayaa iswaafaqay hoo nooc muttafiqa iyo muftariqa kaba mid ah oo waa maxay cimraan ibnu muslim alqasiir wuxuu ka warinayaa aburaja ilcudaaridi cimraan ibnu milxaan baa la yidhaha cimraan ibnu milxaanna wuxuu ka warinayaa cimraan ibnu xusein waa saddex cimraan baa isku xiga sayudi baa alfiyadiisa isagoo dee ladiifadan ba ishaaraya maruu dee wax kama horeeyeen aw shaykhuhu wa shaykhuhu qad baana cimraanu can cimraana can cimraana waana tantu sheegayey waa alfiyada sayudi mutafiqe muftariqa aw sheekho macnaa inay raawigiisii iswaafaqaan isaga iyo sheekhiisii iyo sheeka sheekiisa isu magaca noqdaan misaalkii muxuu kaba dhigay waa kan aan hayna maanta cimraanu can cimraana can cimraana waa cimraan ibni muslim alqasir can cimraan ibni milxan alcubaaridi can cimraan ibni xusein aلصaxaabi waa ladifa un xag isnaad muxuu yihi qaala cimraan ibnu xusein nazalat way soo degtay aayat lmutcati mutcada aayadeed aayaddeedi waa faman tamataca بالcمرة إلى الحج في kitاaب اللh يعني متعة الحج وأمرnaa بها رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahayna uuna أمray ثuma lm تنزل may soo degin آaية تنسخ آaية متعة الحج aيad نسkaysa aيadii متعada حجka ولم ينهى عنها رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahayna kama نahyin dadka حatىa maata marka qaala رaجuل برa'yihi bعd intaa dabadeed ma شha dee markaa ra'yigii ama اجtihaadkii kol hadii naski jiro wax bedelayaa jira naskii baa la raacaya ra'yigii lama raacayo ama اجtihaadkii buu leeyahy وxadaثnii محamed بن xaatimi qala xadaثna yaحya بن سacيidi عan cمrان الqaصيr qala xadaثna abu رajاء عan cمrان بن حuseين bmثl غayr أنhu qaala wuxuu yihi wafacalnahaa mutcada waanu samaynay maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam walam yaqul amarnaa biha waanay sameeyeen waanu amray labaduba wax jira un baabu wujuubi dami cala lmutamatici bal baabka halkaasaan ka baxaynaa laakiin umuurahani kolle waa inoo socon doonaan oo dee xajkii waali intii badnayd way noo hadsantayba umuuruna way nagu soo noqon acmaasha aynu soo mareen rasuulka ilaahay salalkiisa aynu soo aragnay iyagoo dee abwaabteedii leba way noo iman doonaan bal markaa kolley waxyaalo badan oo dee wixi aynu hore usoo marayna kolley waa inoo is inoo fudaan doonaan waan iskaba dhaafi doonaa un carab marin mooye waa baabu wujuubi demi calى lmutamatici ruuxii mutamatica ahaa dhiib inuu ku waajibayo bal taas baabka caddayntiisii ayuu baabkeedii yahay wa annahu shaniya idaa cadimahu hadduu dhiiggii waayo waa wixii u sahlanaaday oo ama neef adhi ah ama neef keela ama neef lo-ah toddoba meelood marka laga dhiga meel ahaanu toddoba ruux baa isugu tegi kara kaa hadduu waayo oo ama mala jiro ama lacagtii baanu haysan ama dee waxa weeyaan qiimihiisii baaba ahayn wixii sicirkiisiibuu kaba batay oo dee taas adugu bal hadduu waayo ama xisan ha u waayo ama macna ahaan hauga waaye lazimahu waxaa laazimaya sawmu ثalaaثati ayaamin saddex cisho oo la soomay fi lxaji xajka dhexdiisa wa sabcati toddoba soomkood idaa rajaca ilaahi markuu ehelkiisa u laabmo ee kolleyna qur'aanka naskiisii weeyo suuraة الbaqara famastaysara min alhaj waa wixii sahlanaaday hadyi ayaa ruuxa ku waajibaya ruuxii isagu waayey dee waa kan fasiyaam ثalaaثata ayaam misla xaji wa sabcatu idaa rajactum rajactumna waa kan idaa ahli ee waa tafsiirkii meesha yime waa marka laabantaan baa nas lafdiga qur'aanku yahay xadaثnي cabdالملك بن شhعyب بن lyث qال xadaثnي abي عan jدي qال xadaثnي cqayr بن khاaلد عن iبن شهاaب عan saليم بن cabdاللahi أنa cabdاللahi بن cمر رaضي الله عanهuma qاala wuxuu yihi تمتca u تمتcay رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم في xaجaة الwadاع في الcمرaة cمro إlى الحج ilىa xajkii oo maclum aha cumro u taxalulay waa kaynoo sheegi doono cumro uu ka taxalulay oo markii dambena xaj dib u xajay taa may ahayne waa cumro xajkiisii la jirta ee qaarin buu ahaa kolley wakti keliguu kulmiyey waa kaa jamciyey taas buu leeyahay waahdaa rasuulka ilaahayna hadyina waa la yimi oo fasaaqa uu soo kaxeeyey macahu maciisa alhadyi hadyigii min dilxulayfati dilxulayfa ayuu kaba soo kaxeeyey wuxuu yihi markaa ibnu cumar wabada'a rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu bilaabay oo faahalla biاlcumrati cumro ayuu ixraamtay ama ku dhawaaqay uma ahalla biاlxaji haddana xaj ayuu ixraamtay kolley ibnu cumar dadkii ifraadka wariyeyna weeye imika halkana tamatuc buu warinayaa tamatucina bal wuxuu inoogu fasiri doonaa qiraan buu kuba fasiro de waa ta aan leenahay macnaha guud way wanaagsanayaanba inta kaleo dhami waa macno daahir ah oo laakiin cibaaradan ah rasuulka ilaahay wuu bilaabay oo horta cumra ayuu ihlaalkiisu ah haddana xaj buu raaciyey waxaa daahirku yahay inuu cumro markii hore xarmaday mar dambena xaj uu geeyey dee waxaanan axaadiis hore ku soo maray riwaayaadkana aan suu geynay mar aan ku yar noqnoqonayno n jamcinayno xadiidkii badnaa ee caaisha iyo kuwaas rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu xaj ihlaalkiisu ahaa cumradana markii uu adilcaqiiq soo gaadhay iyo uu ixraamkiisu noqday oo xajkii oo jira inuu cumradii uu markaa u geeyo sidaa qaarin uu kuba noqday bal taas baynu soo maray kolley xadiidkiina dee axaadiistii waa la jamcinaya waa la isu geynaya waxbaa la isku fasiraya ibnu cumar waa taa xataa aynu horena habeenkii aynu ka soo hadlaynay rasuulka ilaahay ma qaarin buu ahaa ma mutamatic ma mufrid aynu riwaayaad kala duwan oo saxaabo kala duwani leeyihin soo naqlina iyo si lagu jamcinayna waxbaa inoo yar horeeyey bal markaa waxa ay tahay o halkan culimadu sidii axaadiista ay mid u noqoto isu waafaqdo meeshii tanaafur ama idiraab aan u iman ayaa waxay kaba dhigeen ihlaalkan inuu macnuu yahay xaggii dhawaaqa talbiyada oo isagoo dee xaj iyo cumraba arrintiisa ayd qiraankii uu ahaa ayaa aynay ahalla bilxaj uma ahalla ma ahalla bilcumra uma ahalla wuxuu noqonaysaaba dadkii saxaabada ahaa ee rasuulkii ilaahay xataa dee iyagu intay cumraysteen dib u taxalulay dib u xajay sumadana taasaabay keeni kartaa kuwaasay ku rumoodi kartaaye laakiin waxay leeyihin xaggii talbiyada waa san naawowi halkan uu kuma kamidaya dayrka iyo xaafid maxajari fatxubaali iyo markii xaggii dhawaaqiisii talbiyada ayuu cumrada horreysiiyey xajkiina waa raaciyo waa xagga taasune laakiin sida kale qaarin buu ahaa marka wuxuu yihi ibn cumar watamataca annaasu maca rasuuli illaahi salى اllahu alيه wasalam bilcumrati ila lxaji dadkina way tamatuceenoo rasuulka ilaahay maci waana in badan oo iyaga kaba mid ahayd markii hore xaj keliya haba xidheeno xajkii bay fasakheen cumray noqoto mutamaticin bay markii dambe noqdeen wixii aan hadyi wadinba haddana bay dib u xajeen oo markaa dadka tamatucoodu wuxuu noqonayaa markii hore haddaad midhaha intoodii badnayd xaj baabay kusoo talbiyeysanayeen waa markii dambe xaaladoodii san bay ahaatay wixii aan hadyi wadin fi lcumrati lilxaj fakaana min annaasi dadka waxaa ka mid ah man hadaafku isagu hadyi waday sidii rasuulka ilaahayba iyo dee dad kaleba fasaaqa alhadyi hadyi soo kaxeeyey wa minhum dadkii waxaa kama mid ah man lam yuhdi ku aan hadyi isagu soo kaxayn falama qadima rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam makata rasuulka ilaahay maka markuu yimi ayuu qaala linnaasi dadkii ku yidhi man ruuxii kaana ahaaday minkum xaalu idinka idinka mid iyo ahdaa mid hadyi la yimi oo hadyi soo kaxeeyey oo beydka wuxuu soo hadiyeeyey fainahu laa yaxilu ma xalaal noqonayo min shayin shay xaruma minhu xaaraam kaba noqday exraamkiibuu ku jirayaa xataa yaqdiya xajahu ilaa xajkiisii dhammaysto taasay xaaladiisu noqonaysa waman lam yakun minkum oo kaasi xajkiisii ma ama wixii ma fasakhayo weeye cumro uma bedelayo waman lam yakun minkum ahdaa ruuxa idinka idinka midee hadyi aan soo aan soo kaxayna falyaduf bilbeyti beytkii ha dawaafo wabisafa walmarwa safiya marwo dhexdoodana ha saciyo walyuqasir dee ma xeeranayo oo xajkiibaa dhow oo saasaa fadli badan markaa ruuxa mutabatice timii ha gaabsado walyaxlil dee kol hadduu intaa yeelana waa taxallulayaaba tani maaha markaa dib ha u xalaaloobe kol hadduu ficilkaa laba yimi waa taxallulaya xalayna xilla ayaynu soo aragne waa kan imaka dee markii idqaamkii la kala fakiyey bal dee waa ficil mudaaric oo laamtii laamulamar ay gashay walyaxlil haddii la yidhaha walyaxillana waabay noqon laydin uma liyuhilla waaba tan oo tan liyuhlil ba tan oo kaleba ka suurtogeli leyde macnaa ha exraamto bilxaji xajkii marka dambe oo waa dee markay gaadho waktigii la exraamanayey walyuhdi waa hadyigani kaa ilaahayba subxaana watacaala qur-aanka inoogu sheegay ee ruuxii mutamatica ahaa ama qaarinkaa lagu yeelanayo ee famasaysara min alhadyi kaa weeye hadyigani hadyigaa dee ha bixiyo kol hadduu mutamatica ma uu noqday faman lam yajid hadya ninka aan hadyi helin falyasum ha soome alaaثata ayaam saddex maalmood fi lxaji xajka dhexdiisa ha ku soomo wa sabcatan toddobana ha soomo idaa rajaca ilaa ahlihi qur'aanku idaa rajactum bu ahay waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh laaban kuwaa maxay waa marka beledkii lagu noqdo ehelkiisii markuu ku laabmo toddobada cisho ha sooma ruuxii aan hadyi wadin taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh bal marka ayna hadyigan dambe walyuhdi waa hadyigii tamatuca imaam nawine raximah اllahu tacaala halkan kolley shuruudda uu kaasi leeyahay khaasatan madhabka oo kale dee qolooyin kaleda in badan way ku waafaqsan yihin be ayuu halkan dhiganaya waana shay yar mufiido bal aan shuruudda haddaan sheego ee waa la xaji karaa su-aal xaj baa idinkuba imanaya taas oo kale wuxuu leeyahay markan hadiga tamatucu waajibayo shuruud buu kuba waajibaa shuruudda afar ka mida asxaabtu waa shaaficiyadu way isku waafaqsan yihin saddexna way isku khilaafsan yihin kolley marka la eego dee kutubtan imaka xadiidku axaadiistii baa yar kala fogfogeyneysa kutubta fiqiga waasicee dee muqaarinkiina kolley aad bay u mudan tahay waxaa kaloo aad u qayima marka la eego aqwaasha culimada iyo iyago madhab gaara la eegin madhabaha iyo wixi ay kala qabeen iyo tacliilkooda iyo adiladooda shanqiidi saaxibu adwaa ilbayaan suurat lxaj waayo suurat lxaj mujalad gaaray noqotay markuu aayadda xajka soo gaadhay ayuu kitaab fiqiya u iska noqday oo weliba fiqi muqaarin oo dee abwaabtii oo dhan laho taasoo u dabagalo mujaladdan oo umuurahaas iyadoo dee madhab gaara markaa madhabiya wixiina uu soo wada dhiibanayo soo naqlinayo adiladoodii niqaashkoodii waxay kala daliishadeen bal taasoo aad buu bal markaa walo dee ay waasac taas barhkoodna imaka waan aragnayba inay intay manaasig kaba cabireen ay gaar u madbaceeyeen oo tafsiirkii laga saaro ee mansaku leeyahay shanqeede lagaba dhigay oo xaso ee markaa weliba markay taxqiijiyeen saddex mujalladii ay kaba dhigeen bal markaa haddaba shuruuddii muxuu ka dhigay horta taas shardiga koobaad an yuxrima bilcumra fi ahshur xaj cumradii inuu ixraamto bilaha xajka maxaa meesha baxaya ramadaan buu ruuxu sii ixraamtay ramadaan buu ixraamkiisii iyo cumradiisii dhammaystay makuu iska joogay markii xajku gaadhay ayuu xajay ruuxaasi mutamatic maaha wax lagu leeyayna ma jirto waayo eeg bili xajka uu ka horeeya cumradiisii ramadaan baabuu halkan ka tego intuu iska cumraystay joogayo markaasuu markii xajki gaadhayna reer markuu la xukmiyey ayuu maantii tarwiye maka ka xajay iyada markaa nin mufrido uun laguma laha waa in horta bisha xajka ay noqoto taasi waa shardi shardiga labaad an yaxuja min caami sanada waa inuu xajo macnaa maxay taasna ay tahay bili dulqacduu tegeyba ama waxa weeyaan shawaal buu tegeyba bili xajka uu soo cumraystay uu iska noqday sanadiima buu xajin taas oo kale walow bilxaj oo cumraystay kole da sanadii ka dambaysay marka xajkii taguu xajay iyadna mutamatic maaha oo wax daboo lagu leeyay ma jirto markaa maxay tahay waa inuu sanada haddana xajo waa shardiga labaad shardiga saddexaadna maxay tahay an yakuna afaaqiya waa inaanu reer maka iyo ahayn de inay kan dalika liman lam yakuna lahu xaadir اmasjid اxaraam ba ilah yihi waxaa xukumkaa leh dadkaan xaadir اmasjid اxaraam ahayn ma maka unba ma inta xaramkaa ma wixii ilaa masaafatuulqasri u jiraan waa aqwaal culimada ah ee bal waa inuu afaaqi yahay ruuxaa dibadda kaba yimid bal markaa ka afraad oo isaguna yar muhima isaga usoo dhigtay anlaa yacuuda ila lmiiqaati liixraam اlxaj inaanu miiqaadkii dib ugu laamin xajka ixraamkiisa waa masalo kolley dadka ishkaal ku keenta ee markaan waxa weeyaan xajka oo kale dhiigu ma dhacaya mise ma dhacayo imanka shardi muxuu ka dhigay imanka naweyn madhabkaanin eegeynaaye ruuxuu bili xajka ka soo qaadilqacda ayuu tegeyba waktiyada dee diyaaradaha horeba ay tagaan uu cumraystay markuu cumraystay ayuu dabadeed madiinaba u baxay mihaal ahaan baan leeyahay madiinu u baxay eg miiqaad buu ku laabay markii dambena xajkii ee maka kama xidhane miiqaadkii reer madiinu kaba soo xidhay ama miiqaad kalunbu u laabmay ama miiqaadkiisibu u laabmay suuradaasoo kale shaaficiyada agteeda kale xinaabiladna qowlkooda kama dheeraanayso ruuxa damki uu ka dhacaya eg damki uu ka dhacaya oo hadda eg waa kan waa joogaa waana xasaya oo markaa shardigii maxay ka dhigeen inaanu miiqaadkii dib u laabmo marka markaa horta mid laba jirto haddii safar labaad uu u laabmo oo uu dib usoo xaso waxaan filayaa dhammaan way isku waafaqsan yihiin inuu dhiigi ka dhacaye laakiin safarkaasi qadarku noqonaya barkood baa yidhaha miiqaadkiisi ha u laabmo ama miiqaatun ama in la siman barkood waa yidhah kan baa yidhaha waa inuu beledkiisii u laabmo haddii beledkiisi ku laabmo oo ama beled intiis halku ka yimi laba simay bay barkood kaba dhigaan markaasuu kaba dhacaya oo beledkiisii ku laabmo ama meel la simanaya hadduu miiqaadkaasi madiino kale ama miiqaad kale kuma laabmo kama dhacayo barkood yidhahda horta hadduu safar labaad galo waa ka dhacaya laakiin safarkii bay taxdiidkiisa ay kaba dhigaan barkood dee miiqaadkii un waana tan u imaka halka dhigtay miiqaad kale hadduu u laabmo oo dib miiqaad uga soo xajo iyadna dadkii laguma yeelanayo ninkuu waktigii bidaxadka waa jamciyey waa kan laguma yeelanayo bal taas buu afartaas buu kaba dhigay muxuu leeyahay bal afartaana yidhi saddex ay isu khilaafsayihin waa inuu tamatic marka hore niyeysan yahay waxba shardi maaha haddaanu tamatic niyeysan oo ficil kaba dhaco damkii baa lagu yeelanaya arrin kale inay bil keliya wada dhacaan iyadna shardi maaha laakiin barhkood baa la yimi arrin saddexaad oo malaa dadkeena dadka ku noqnoqdana u yar muhima wuxuu yihi kownuhumaa can shaksin waaxid barhkood baa yidhi waa in xajkan iyo cumradan shaksi keliya ay wada noqdaan barhkood baa yidhi laakiin taasna shardi maaha maxaa macnuu yahay ka soo qaado dadkan ruux kaluu ka xajaya markuu halkan ka tegayey ayuu isagu iska sii cumraystay cumradii isagaa sii niyooday markuu xaggaa tegeyna ee waktigii xajku gaadhayna ruuxii uu ka xajayey ina ka xajun baaba la yidhi ayuu dib u niyooday markaa ruux keligaa wixii wada fuliyey ee laakiin cumraduna shaksi baa leh xajkiina shaksi baa leh ruux keliya ficilkii la imanaya cumradii ruuxu waa isaga naftiisa yahay xajkiina shaksi baa leh suuradaasoo kale laba shaksi baa ay cumradun iyo xajkan kale leh miyuu tamatuc la odhanayaayo damkii waa dhacaya barkood baa yidhi mayaha damku shardi bay ka dhigaan laakiin wuxuu leeyahay halkan sheeko wala saxu ana hadihi talaata talaatu sharad taas lama ictibaarinayo ruux hadduu iska sii cumrayso ruuxii kale ka xajayo damkiisi baan eegeynaa waa shaksigan keliya waa mutamatic damkii waa waajibaya laakiin maqdidkood ayaa taa shardi kaba dhigayoo ra'yigaa haddaad eegno haddii aad adigu iska cumraysato hadhowna ruuxii aad ka xajaysa aad kaba xajto waxa weeyaan markaa arrinku muxuu noqonaya inaan damkii kaa dhacayo neefkii kaa dhacayuu noqonaya ayaa ra'yi weye lakin wuxuu leeyahy taas asaxo waa khilaaf madhabeentaas kolley masaa-ishana kolley in qaybo kaba mida madhaba kamana qaybkood way la qabaaneen laba masalada safarkunba ugu ahamsan iyo masalada laba shaksi oo kale ee balwaad kale waxaan tan u yar qabanay waayo su-aalaha yar badnaada kol kol ishkaalka kuma yimaada bal dadkii de wax aqristay kol kol ishkaalka kuma yimaada markay waxyaalaha lasoo cardaya khaasatan xajka oo kale wadaafa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uu dawaafay haddaba xiina qadima makata maka markuu yimi bal iyada tan soonka saddexda cisho kolley iyadana umuuro muhiimaa jiro malaa ay tahay inaan isku yar baraarujino waayo waa shay kol kol dadka dhaafi kara waana masale dee ruuxu markuu halkaa joogo oo kale kaba qarsoomi karto oo kol kol dee markay su-aashu timaado ay jawaabtiina ay yar fogaan karto marka waxa ay tahay horta dee ilaahay wuxuu uhi saddex cisho xajka dhexdiisa xajka dhexdiisa iyo toddoba marka la laabmo ah meeshii nafsii qur-aanku muxuu keenayaa inay saddex cisho in intaa xajka dhexdiisa la soomo ay waajib tahay xadka dhexdiisaada ay waajib tahay markaa taasoo kale culimada waxay hasida ugu mudan ee ruuxuu aba mutamatic uu taxalulay cumradii uu ka taxalulay ayaamuu fadhiyaa maka hadhowna maanta tarwiya loo baxayaa oo kale waxay dhahaan sida u fiican barkoodna dee ay malaa yar adkeeyaan si ay u noqoto filxaji ay u noqoto markuu xajka ixraamto ayaamahana soomo marka taasay leeyihin dee si u maalintii carafana isaga afurnaado in maalintii ciidda usooma aqbalayse haba qadimo isago ixraamkiisa iyo tarwiyayaanu la sugayna misaalan waa isagoo maalintii lixaad oo kale aba habeenkii lixaad iska ixraamtay isagoon dhaqaaqayn lix iyo toddobiyo sideed hadduu soomo maalinta carafana afurnaado ama toddobaad iyo sideedadu carafana soomo dee arrintan daraaddeed si uu helo halaaثatin fi lxaj waa sida u mudan laakiin miyay dhacaysaa isagoon weli xajkii ixraaman kolley waa mutamatic wakaa noqday xajkiiba u joogaa intaanu xajkii ixraaman ma sii soomi karaa kol haddii aanu hadigii wadan oo kale wuxuu sheeku leeyahy waana faa'iide aada u muhima oo kolley haddii uu markuu cumradii ka faaruqay welina aanu xaj sidaas waa sida fiicane aanu weli xajkiina xarman uu soomo ka soo qaado markii uu taxalulay uu iska fadhiyaa makuu iska fadhiyaa weli xajkiina laakiin de waqti xaj buu ku jiraa xajna waa sugaya suuradaasoo kale uu qabla alixraam bilxaj ajzaahu cala almadhabi saxiix cindana khilaaf baa jiru sheegaya lakin waa khilaaf daciife marka la eego cinda shaaficiya madhabka saxiixa ee dee lagu fatwoodo way ka gudaystaa oo markaa isagoon ixraamanba hadduu sii soomo way kaba gudaysaa taasba weeye laakiin surun bu yihi markaa intaa weli aanu cumradii ka taxalulin ayaanu soomahayn iyadna cala صaxiix aanu soomahayn suuradan ah inay taasi kaba gudaysona kolley wuxuu kaba soo noqonayaa dee asxaab maalikiyana iyada taas oo kale inay iyaduna qabaan arrin baa jirta markaa saddexdii way dhaaftay waa iyaduna taas kitaabka waxaan filaya inaan masaladu saamatni ahaan inoogu iman bukhaari way kuba sugan tahay laakiin horeynu usoo marayo markaynu soomka soo haynaan soo maray masaladii saddexdii cisho ayaanu xajkii baa u bilaabay la bilaabay muu soominba maalintii ciiddaas soo gashay ma soomi karo dee filxajina kol haddii saddex iyo tobanka yom nafri thani la gaadho oo maalintaa laga baxay xajka uu dhammaaday xajka dhexdiisii ma noqonayso see buu yeelayaa oo kale taas waa taa aynu horena usoo maray in saddexdan ayaamu tashriiqa oo aan asalkoodu ahayn in la soomo ayaamo ciideed ah ruuxa caynkaasa si uu xajka dhexdiisii intay camal u soomo saddexda cisho loo rugsaynayo kodiyo tobnaad iyo laba tobnaad iyo saddexiyo tobnaad inuu soomo waayo iyagiiba xaj dhexdooda haddii laakiin ay taasna wada dhaafto waa taa ay leeyihin dee qabbay noqonaysaayo miyaa la kala saarayaayo ka soo qaado waddankiibu ula soo laabmay isagoon saddexdiina soomin tobankii waa lagu wada leeyahy tobanka miyuu israacin mise dee ina way kala soocnaayeen waxbaa u dhexeeye waa la kala farqin taasna waxay raajax yeelaan inuu kala farqiyo horta saddexdii soomo ayaamo intii xajka ayaamahoodii iyo iyo u dhexaysiiya wixii safar noqon lahaayo bal taas waa taas kolleyda masaaladna way kuma sugan tahay waxaan leeya waa yar masaa'il yar muhima oo dee kolley ishkaalaadkeedna iskaba le ama dee ruuxii kolley sida loogu baraarugo iyo marka dambe ay fatwo noqotee ruuxii ay kusoo kediseen kolkol jawaabti ay ku yar adkaanaysa lakin waa masaa'il muhim oo kitaabkeedna sharaxna way nooguba sugan yahay wuxuu yihi markaa صaxaabigu wadaafa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi uu dawaafay xiina qadiima makata maka markii uu yimi fasalama rukna ruknigii waa xajralwasadkii buu salaamiyey awala shay masalada horeynu usoo maray waanay dambaysaa uma khaba alaaثata adwaaf min asabci halkii ramala aan soo maray uu degdegay wey socodkii buu dedejiyey saddex dawfo waa ti aynu soo marrayn waa dawfu qudumkiisii abasha arbacata adwaaf xalayna waan soo haynay horena waan usoo haynay xadiiskii jaabir uma rakaca wuu rukuucay xiina qadaa uu tukaday wey xiina qadaa dawaafahu bilbeyti cinda almaqaam maqaamu ibraahim agtiisa ayuu labadii ragcadood ee dawaafka ayuu kuma tukaday iyaduna waa ti aan soo aragnay uma sallama uu ka salaam naqsadayoo fansarafa waa gadoomo faatasafa xadiidkii jaabir waxay noo dheerayd halkan inuu dib ugu laabmo dib u salaamay ruknigii markaasuu socday halkan kuma sugne rasuulka ilahi markuu salaadii ka baxay isagoon sii fadhfadhiin ayuu faatasafa safa ayuu yimi fadaafa bisafa walmarwati sabcata adwaafi toddoba saciyey uma lam yaxlil aag rasuulka ilaahay dee muu taxallulin dadku way taxalluleen markaasi min shayin shay kamuu xalaal noqon xaruuman inuu ka xaaraam noqday xataa qada xajahu ina xajkiiyo cumro wada jiro waa hadyina waa wadayey ilaa xajkiisii dhameeyey wanaxar hadow oo hadyigiisiina gowracay yoomanaxri maalintii yoominaxri waa faada dawaafkii ifaadana uu laba yimi fadaafa bilbeyti beytkiibuu dawaafay dawaafkii ifaada isagoo ramyigii iyo naxrigii iyo xalqigii ay u horreeyeen uma xalla markaasuu xalaal noqday maalintii ciidda min kuli shayin xaruuma minhu shay kastoo xaaraam ixraamka kagaba aha ayuu kaba xalaal noqday wa facala waanu sameeyey مثل ma فaعل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilah wii uu sameeyey wax lamida yaa sameeyey maن أhdىa cidii hadyiga waday wasaaqa اhadي hadyiga soo kaxaysay dabed ka soo kaxaysay min الناasi iyaguna sidaasay yeeleen dad kale lakiin way taxaluleen waa ka inoo soo sheegeen وحdثني عبدالملك بن شعyب qال حdثني أبي عن جدي qال حdثني عqyل عن بن شهاaب عن cروة بن الزبير أن عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته caaisha oo rasuulka ilaahi haweenadiisa ayd baa u warantay curwa can rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baa waxay uga warantay fii tamatuci bilxaji ila alcumra caashana dadkii ifraadka wariyayahay waata tamatucna wariyaysa waa tii aan xaadiidta soo yar jamcinay tamatuciisii uu bilxaji ila alcumra xaj uu kuba tamatucay ilaa cumradii ujeedadu waa xaj cumradiisii loo geeyo waa qiraankii iyo watamatuc innaasi maca dadku si ay oo tamatuceenoo kuwa dee la mid ahaa sidoo qaariniin ahaa iyo kuwa iyagu mutamaticin ficlan ahaayoo taxalulayba haddaba waxay jaanibkaa iiga warantay maxay bimil اladii akbaranii salim an abd ibn cabdillaahi an cabdillahi waa xadiidkan in eeg imanka kan aan ka soo baxnay waxa warinayey ibnu shaba can salim kaba wariyo sam markaa curwat ibnu zubayrna kolley xadiidkan oo kale ayuu salim ka wariyey aabihii kaba warinaya waxaanu la mid ahaa buu leeyahay caaisha xadiida ii wariso noocan ahaaba can cabdillaahi radi allahu canhu can rasuuli illaahi salى اllahu alيه wasalam waa isagoo baabkan yar waan raacinaynaa sida baabka dambe jawaasu taxadul inaan ugu dayno waana axaadiid koley xadiid keliyabeen baabu bayaani ana alqaarina wuxuu baabaysan yahay caddayntii la caddaynaya ana alqaarina ruuxa qaarintii laa yataxalalu inaanu taxalulahayn ilaa fii waqti taxaluli xaaji lmufrid eeg ruuxu kol hadduu qaarin yahay bal aan waktigaa rasuulka waa la fasakay aan fasakaasna dhicin waktigaa ruuxa xaj keli yeelay ee xaj keliya mataas isagu xaaji ku saxajayey waktiga uu taxalulayo maalintaa ciidda horteed ma taxalulayo waayo camalkoodu waa mid keliya bal waxay isla dheeriyin maba jirto walow midna uu xaj keliya iyo midna xaj iyo cumro wada jira yahay mid dhiig lagu yeelanayo midna aan lagu yeelanahayn lakiin taxalulkoodu waa mid keliya acmaashooduna waa mid keliya bal taas buu baabkeed yahay xadaثna yaحya بن yaحya qaal qarأtu calى maliki can naafici can cabdالlahi bni cmara ana xafsata radi allahu canhum waa cabdالlahi bni cumar iyo xafsa iyo aabahood zawj الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaalat waxay tihi ya rasuul الlahi rasuulka ilah maalintii markii dadkii uu amray ee dadka ay xalaal noqdeen intay cumro unle ku gaabsadeen xajkoodii in ay cumro ufasakeen rasuulka ilahi waa kii baaqiga ku ahay xraamkiisii waxay tihi marka ma shanu naasi dadka xaaladoodu maxay tahay shanigoodu muxuu yahay oo xallul ay taxaluleen oo dadka ay waa kuwa taxalulay walam taxlil anta adiguna aanad xalaal noqon min cumratik cumro keliya ma yahayne waa cumro iyo xaj wada jira cumradaadii dee xajka la socotayne dadkuba kii xataa xaj iyo cumro ama xaj keliya ah waa kan cumro u bedele maxaa dhacay ee dadka ay u taxaluleen adiga aad u xalaal noqon weyde qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh inii labadtu raasi labadtu raasi madaxaygi iyo timihii madaxayga waan isku dhejiyey weeye oo dee exraamkiisaa dheeraanayey talbiid horeynu u soo maray oo waxa adigu dee yar waxaan dhega dhegdhegaya ah oo malab buu mariyaa la yidhi maalintaase madaxii la mariyo si aanay timihina u kala tegin ruuxu aanu ugu baahan balba intanan feedhidoodii aanay geed kalena dee meeshan injir iyo waxyaalahaasna aanay gelin kaladu muddo dheer exraamkiisa uu noqonayo waqaladtu hadyi hadyigaygiina luquntan usoo sudhayo taqliidulhadyina waa inoo dambeeyaa alqalaa-idna waata qur-aanka inoogu sugan calaamo lagu gartay hadyi ayaa luqunta looga laalaadin jiray ashcaar wax la yidhaahoo dhiig kuruska dhinaciisa la yar dilaaciyo dhiiggii laga keenana taasna waa lagu samayn jiray waa calaamadii hadyiga lagu garan jiray haddaba hadyigaygiina wixii looga laalaadin jiray luqunta ama kaba ha noqoto ama maydha ama wuxun ayaan waan usoo luqunta waan usoo suray falaa xillu markaa dee ruuxna ina hadigu meeshiisa gaadho ma taxallulo falaa xillu ma xalaal noqonayo xataa anxaray inaan hadyigaa aan wada qalo وxadثna بن نmayri qال xadثna khالد بن mklد عan malik عan naafiع عan iبn cmr عan xfصةa radي الlah عanهm qاalat qultu ya rasuul الlahi ma laka lam taxila bnaxwi xadiidkan aynu kaba soo baxnay mid laba mida xadثna mحamed بن mثنى qال xadثna yaحyى بن سacيidi عan cubayd الlahi qala أخbarnii naafiع عan iبn cmr عan xfصةa radي الlah عanهm qاalat qultu للنabiyi slى الlah عalيه وsلم ma shaأن الnaasi xaluu وlam taxila min cmratik bal saynu soo maray rasuulka ilaahay qaarin buu ahaa fii xajati اlwadaac laakiin markaa qowlkeedan ay leedahay min cumratik xafsa waxa weeyaan waa alcumra almadmuuma ila اlxaj waa xaj iyo cumro wada jira cumro keliya un kumuu joogin xajkiisii baa la socda waa cumradaadii xajka la socotay eed u geysay dadkuma waa kuwa cumro uu ku gaabsadee taxalulaya adigu maxaad uga taxaluli weyday taas bay tidhi markaasaa muxuu yihi rasuulka ilaahi inii qaladtu hadyii walabadtu raasii falaa axilu xataa axila min alxaj cumradii kama taxalulaya ee way wada socdaani ilaan xajka ka taxalulo dee xajkiina waxaa laga taxalulaya markaa carafo inta la soo joogsado rami iyo xalqigiyo ay dhacaan iyo dawaafki iyo markaasaa taxalulku noqonaya وحدثنا أبو بكر بن أبي شhيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا حل يوم حتى أنحر معنى waa inoo cad yahay وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال أنه قال xadaثatnii xafsatu radia allahu canha xafsa ii warantay allaha ka raali ahaadee oo waxay igu warantay ana الnabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay amara inuu amray aswaajahu an yaxlilna inay taxalulaan ina iyagu hadii may wadine caana xajati اlwadaaci qaalat xafsatu markaa xafsaa tidhi faqultu waxaan idhi maa yamnacuka adiga maxaa kuu diidaya an taxila inaad xalaal noqoto o taxalusho qaala wuxuu uhi inii labatu raasi waqaladtu hadyi فلا أحل حتى أنحر هديي والله سبحانه وتعالى أعلم